bismillaahi araxmaan araxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu dorkaran waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo sheegtay in bilaa soo socda lagu dhawaaqi doono natiijada dadaalka saaminta shidaalka dibudhac ku yimid furitaanka kala fadhiga toddobaad ee baarlamaanka soomaaliya ardayda jaamacadda banaadir oo soo bandhigay qalab casri ah oo lagu taageerayo beeraleyda soomaaliyeed mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo culmaa-udiinka soomaaliya oo magaalada muqdisho ugu qaybgalay xuska dhalashada nabigeenna naxariisi nabadgelyo korkiisa ahaatee warka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan faransiiska oo joojiyey iskaashiga amniga ee kala dhexeeya dalmaali
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu doorkaran markana waxaad kusoo dhawaataan asagii faahfaahsan dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in bilaa soo socda lagu dhawaaqi doono natiijada dadaalka saaminta shidaalka maxamed soomane ayaa noo faahfaahinaya dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxay sheegtay in horumar weyn laga sameeyey sahamiinta iyo baritaankii lagu sameeyey shidaalka soomaaliya islamarkaana dhowaan bulshada soomaaliyeed ay la wadaagi doonaan war farxad leh oo ku aadan baritaanka iyo sahminta shidaalka oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay si weyn uga howlanaayeen shirkado ee sidiis la gaartay dowladda soomaaliya iyo sidoo kaleeto xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi bare wasiirka wasaaradda batroolka iyo khayraadka macdaanta ee xukuumadda federaalka soomaaliya mudane daahir shire ayaa waxa uu ka dhawaajiyey in xukuumadda soomaaliya horumar weyn ay ka samaysay dhanka sahminta shidaalka soomaaliya kaasoo muddooyinkii ugu dambeeyey si weyn isaga xil saareen waxaana uu wasiirku u sheegay bulshada soomaaliyeed ay la wadaagi doonaan natiijada soo baxday markii ugu horreysay taay jirtay xukuumadda qaran waxaa ay ku guulaystay wasaaraddu inay sahmin ka samayso xaggan badda oo ah three seismic data taay oo laga sameeyey dhul dhan afar kun afar boqol lixdan iyo afar kilomitr square halkaasoo lagu ogaanayay maaragtay in badda iyadu ay ku jirto carbohydratka ama cadadka hyder carbonka yaallo lagu ogaanayay taana hadda wejiga koowaad ayaa dhamaaday waxaan rajaynayna insha allahu tacaala sidaa ay u dhacsiyaha badan leh inta lagu jira bisha tan sebtembar ama horaanta oktoobar sida inoogu suuro gashaba inaan ku dhawaaqno natiijadii sahanka la sameeyey tahay inaan dulmar guud ku sameeyey horumarka laga sameeyey taayoo aan kuu sheegay inay t b a o oo hay-ad turki ah duuliya ay tahay markii ugu horreysay inay ka samayso three d assessment data assessment ee baddayda ka samaysa sidoo kale aan u ogolanay amaaan heshiis kula galnay in mataqaanaa ay berigana ka sameeyaan baaritaan kaasoo aan ugu talagalnay in sidoo kale badda iyo beriga si isku mid ah khayraadka dalkeena lagaga faa'iidaysa dib u dhac ku yimid furitaanka kala fadhiga toddobaad ee baarlamaanka soomaaliya axmed cabdikariin ayaanu eegaya dib u dhac ayaa ku yimid furitaanka kala fadhiga toddobaad ee baarlamanka soomaaliya oo horay guddoonka baarlamanka u shaaciyeen inuu furmayo berri oo sabti ah oo taariikhdu ku beegan tahay labaatanka bishan sebtembar baaqashada furitaanka kala fadhiga toddobaad ee baarlamanka soomaaliya ayaa lagu sheegay codsi ka yimid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo codsaday in dib loo dhigo kulanka waxaana baarlamanku furmi doonaa sagaal iyo labaatanka bishan sebtembar qoraal kooban oo ka soo baxay guddoonka baarlamanka laguna shaaciyey in furitaanka kalfadhiga toddobaad ee baarlamanku u baaqday ayaa lagu yidhi xildhibaanada sharafta leh kulankii furitaanka kalfadhiga toddobaad ee baarlamanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo u muddaysnaa berrito oo sabti ah oo taariikhdu tahay labaatanka sebtembar labada kun iyo shan iyo labaatanka waxaa dib loogu dhigay sagaal iyo labaatanka sebtembar labada kun iyo shan labada kun iyo shan iyo labaatanka codsi inooga yimid madaxweynaha dartiis ilaa iyo hadda ma cadda sababta codsiga madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ee ku aadan dib u dhigidda furitaanka kala fadhiga baarlamanka soomaaliya ardayda jaamacadda banaadir dhigata ayaa soo bandhigay qalab casri ah oo lagu taageerayo beerada soomaaliyeed cabdiqaadir shacab ayaa muqdisho ka soo diray jaamacadda banaadir ayaa waxaa si rasmi uga dhacday munaasabadda qalinjibinta dufcooyin kala duwan oo dhammeeyey heerka koowaad ee jaamacadda iyadoo lagu soo bandhigay buuga qaalinjibinta ardayda dufcada sagaali tobanaad ee kuliyadda culuumta kombyuutarka iyo macluumaadka teknolojiyadda iyo ardayda dufcada sagaali tobanaad kuliyadda injineeriyadda iyo teknolojiyadda ee jaamacadda banaadir ardayda waxay soo bandhigeen cilmibaarasyo muhiim ah oo wax ka taraya baahiyaha adeegyada bulshada soomaaliyeed mid ka mid a cilmibaarasyada soo jiitay indhaha dadka goobta jooga waxaa ahayd arday soo bandhigtay nidaam casri ah oo wax weyn ka tari doona beeraha oo yareynaya khasaaraha biyaha korna u qaadaya wax soo saarka islamarkaana gacan ka geysanaya ilaalinta deegaanka iyo horumarinta dhaqaalaha beeraleyda soomaaliyeed sidoo kale ardayda ayaa soo bandhigay daraasad ku saabsan dhisitaanka nidaam qaran oo isku xira dhammaan cisbitaalada dalka kaas oo lagu diwaangelin doono xogaha la xiriira dhalashada caruurta iyo dhimashada dadka dufcada toban iyo toddobaad ee kuliyadda injineeriyadda iyo teknolojiyadda ayaa iyana soo bandhigtay cilmibaaris ay ka sameeyeen ciriiriga gaadiidka ka jira waddooyinka magaalada iyo sida loo hagaajin karo nidaamka gaadiidka caasimadda
waxaynu u badiyey soomaalidii maxaa ilahay beerlin biyi lahaystan weerta in biyi beerta lagu waraabsado la xilsan waa la raba marka labada kun iskugu keena waxaa loo baahan yahay marka biyo si dheelitiran in loo isticmaalo anagoo ka faa'idaysanayn teknolojiyadda aa marka waxaa sameyn nidaam oo biyahaas ay ku faa'iidaysan karaan ay beertooda ugu waraabsan karaan wuxuu qofku xisaabinayaa isgoyska baabuurka soo galay iyo meesha u leexday tusaale ahaan qofka taagan waddada saybiyaana ka imaanayso wuxuu xisaabinaya baabuurta saybiyaana ka imaatay ama toos aaday oo sooba toos u aaday ama u leexatay dhinaca midigtaba oo ah inuu dhinaca madiine aado ama dhinaca bidix inuu leexdo digfar aado sidoo kale qof walba xagga siyoonay saas uu xisaabinaya dhinaca kala taagan markii xogta laisku soo dardaray galab oo maalin oo axad ah taarikhda koy tobanka bishii sideedaad aan xogta is aruurinay waxaa soo baxday in waddadaas ay martay afar kun lix boqol sagaashan iyo shan baabuur ah laakiin baabuurta u badan ay martay bajaaj taasoo marka baabuurta u badan waxay ka imaanaysay dhinaca saybiano waxay sii aadeen magaalada toos oo sooba ah marka xogta toos habkaas u aruurinay magaalada waxaa ka jiro caqabad ah inay inuu dhaco jaamad badan ay ugu daran tahay xilliyada duhurkiiya oo ardayda ay ka soo rawxaan iskuulaadka iyo jaamacadaha sidoo kale waxaa jiro galabkii oo kale in dadka ay u hoyaadaan guryahooda taasna waxaa ka dhasha jaamac ka dhasha sidoo kale subaxdii oo kale markay dadka shaqooyinka aadayaan ardada jaamacadaha ay aadayaanna waxaa dhacdo in waxaa dhacdo jaamaca magaalada ka dhaco marka waxaan waxaan u leliyay inaan ciwaankan qaadano si loo yareeyo jaamka magaalada ka jiro
brofesor khaliif muuse warsame gudoomiye ku-xigeenka waxbarashada jaamacadda banaadir ahna hormuudka kuliyadda culuumta kombyuutarka iyo macluumaadka teknolojiyadda iyo sidoo kale injineer yunis khaliif hormuudka kuliyadda injineeriyadda iyo teknolojiyadda ayaa sheegay in ardaydan ay cilmibaarista dadaal badan ay ku bixiyeen gruubkaas professorku ahaa ay ka hadlaayeen ayadoo la isticmaalayo ai in beerta lagu waraabiyo runtii projectigan waxaan ka shaqaynayay muddo sanada ardayda ay soo wadeen maalinba marxaladda soo maraayay maanta marxaladda ugu horgeysay oo waxaan joognaa inay gumbi gudu fiicanayaan muddada sanadka aan soo wada shaqaynayno meelihii aan kusoo bandhignay projectigan waxaa ka mid ahayd barnaamij ay qabatay wasaaradda beeraha oo loogu talagalay in lagu soo bandhigo waxyaabaha ka cusub beeraha hoosbaylode aan ugu soo bandhignay barnaamijkan tiimka ay tageen total jazira sidoo kale waxyaalihii aan qabanay intii aan barnaamijkan wadno waxaa ka mid ahayd hay-adna soo booqatay oo aan rajeynayna inay saborka u geysanao projectkan waa jaamacad nooga imaaday xarunta education hubka inasaan oo kale administration loogu sameeyey sidoo kale ta dufcada maanta waxaa qalin jibinaysa toddoba iyo labaatan arday lixi labaatan ka mid ah rag yihiin hal ka mid ahna dumar yihiin marka engineerinka weli dumarka way ku yartaha midaas aan ka xunnahay insha allah inay badataa rajeynaynaa waxyaalaha ugu xusida mudan waxaa ka mid ah oo maanta halkan lagu daaficanayo waxaa isugu jiro sida hadda ad arkaysay dhismaha sidoo kale waxaa jiro traffic flowga transportationka iyagana sheeko yaraan kaaga hayo waxaa jiri doona groupka ka dambeeyo water ku saabsan waste water managementiga oo muxuu ahaa degmada boondheere muxuu ahaa dhibaatooyinka dadka ku qabaan ay ka hadli doonaan sidoo kale waxaa jiro muxuu ahaa designno kala duwan iyagana tirkooda qolooyin kala duwan isticmaalayo iyo qolal soo bandhigtay wax loo yaqaano guryaha isku filan sustainability-ga oo iyadan dambe aad iyo aada u muhiima guri ceelkiisa leh korontadiisa leh dhismihiis wato iskuna filan
gabagabada guddoomiyaha jaamacadda banaadir brofesor doctor maxamed maxamuud xasan bidey ayaa ku bogaaday ardayda dadaalkooda waxbarashada iyo guusha ay ka gaareen heerkan muhiimka ah sidoo kale waxa uu sheegay in dalka ay ka socdaan horumaro ballaaran runtii waxay ii tahay farxad maanta inaan goobjoog ka ahaado difaacashada buugga qalinjebinta ee kuliyadda injineerinka runtii kuliyadda injineerinka waxay ka mid tahay kuliyadaha koorka ah ee jaamacadda banaadir dhismayaasha aragtida noo dhaadheer inta badan injineerada dhisaaya waxay kasoo bixin jaamacadda banaadir kasoo bixin baadidooda runtii waa wax lagu faano weeye laakiin waxaa ka muhiimsan inaanu kuliyadda haddaan nahay inaanu yeelano daraasaad oo runtii aada muhiim u ah daraasaad aada muhiim u ah mataqaanaa dhinaca mataqaanaa aqoonta oo ah meeshii hoygii loo soo aadi lahaa loo samayn lahaa jaamacaddu waxay ku dadaashay inay keento lab oo runtii qalabkiisa dalka o dhan aan laga helin oo lagu tasgareenaayo ciidda lagu tasgareenaayo semintiga lagu tasgareenayo concrete-ka lagu tasgareenaayo birta wax dhan lagu suubinayo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo cumaa-udiin ayaa magaalada muqdisho ugu qayb galay xuska dhalashada nabigeena maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee saadaan maxamed ayaa muqdisho ka soo diray magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu weyneynayey dhalashada xabiibkeen maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee taas oo ka dhacday markas ku weyneeyey sheekh aadan dheere oo ku yaal xaafadda keed jecel ee degmada warta nabadda munaasabadan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya culmo waaweyn boqolaal mashaaq iyo xerta diinta intii lagu guda jiray xafladda waxaa laga jeediyey muxaadarooyin iyo wacyiyo ku saabsan nolosha iyo akhlaaqda nebigeen maxamed naxariis iyo nabadgeli korkiisa haatee iyadoo lagu booriyey bulshada soomaaliyeed inay ku daydaan sunnadiisa iyo dariiqa toosan ee uu alla ku hanuuniyey mas-uuliyiintii iyo culimmadii koobad ka hadlay waxay alla ka baryeen inuu nabad midnimo iyo barwaaqo ku banaysto ummad soomaaliyeed kana dhigo kuwa si dhab ah u qaata sunnada iyo hanuunka nebigeen maxamed naxariis iyo nabadgeli korkiisa haatee waxayna ugu dambeen ummad soomaaliyeed loogu baaqay inay ku midaysnaadaan kalkacalka nebigeen maxamed naxariis iyo nabadgeli korkiisa haatee iskula naxariistaan si loo gaaro nabad iyo horumar waara waxaan ku faraxsannahay nebiyullaahi moxamed inaan ummaddiisii nahay waxaana hore ugu farxi jiray ummadda muslimiinta caalimiinta waaweyn oo sheekhii la dhihi jiray alqaadi ciyaad gabay uu tiriyey ayaa jiray uu lahaa laba arrimood waxay aniga igu sigayaan in aan ururta ururta inaan dusheeda socdo bilowgeydii sheekha asaa noo furay asaana hadda noo soo khatimay lahu albad'u waalkhatmu alxasan intaa ka gadaal isu imaatinkaani waa dareen aynu u qabno jacaylka nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaan u malaynayaa faraxa nebiga lagu farxo waa shay alqadrulmushtarak ah laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim waxaa xaqiiqo ah uu yidhi ilaahayu cisadiisa jalaadiisa isagoo ku dhaaranayo waxaa idin yimiday rasuul oo min anfusikum jinsigiinna bashariga ka mid ah oo aanan malaa'igna ahaynin jinnigiina aan ahaynin oo dareemi kartaan oodan ka argagaxaynina rasuulka noocaasa muxuu ku sifeeyey ilaahay waa casiizun calayhi maa canitum dadkan inay dhibtoodaan oo mashaqo ay arkaan axad ay dhibaysa waayo nabiga calayhi salaatu wasalaam culummada ayaa wuxuu ahay nooga sheekaysay rabbulciisa hore noogu tilmaamay fadligiisou tilmaamay wa kaana fadlullaahi calayka cadiiman ou yidhi dagacaddiisa wanaagsan ou tilmaamay wa innaka alcalaa khuluqin cadiimin ou yidhi xayaatadiisuu ku dhaartay alcamruka inahum la fii sakratim yamahuun beladiisuu ku dhaartay laa uqsimu bi hada albaladi zaminkiisa ictina gooni ilaahay siiyey oo zaminu hidaaya ah oo qulunta u fadli badan asoo ilaahay ku dhaarto walcasri ina alinsaana lafii khusrin yidhi nabi calayh sala slam waxaa la yidhi waxaa khiyaar la siiyey geeridiisa adiga ka waad leedahay saa u joogtid oo ikhtiyaar laguma siinaayo laakiin nabi alay sl ikhtiyaaraa la siiyey inuu adduunka iska sii joogay in rafiiq alaclaa khayaaruhu fakhtaara ala rafiiqin low araada albaqaa kana albaqaa على الحبيب محمد خيروه فاختار أعلى رفيق من والله اللي رمسوا رفيق الأعلى رفيق الأعلى والدورت أليك هي كل تشنا هذا حافظة أسعد كولة والوقاصة خلاص لكن النبي اختيار اللي صلى الله عليه وسلم akhyaari wakhti waa dhammaaday waa mahadsantihiin waan ka xunnahay inay soo gaarto saacaddan maqribka la gaaray dadkii soo diyaariyey waa mahadsantihiin guud ahaan shacbi saqa ugu horey
halka aad nag dhegaysanaysaanna waa rayida hushar markana warka caalamka wararka imaanaya faransiiska ayaa sheegay in uu joojiyey iskaashigii ka dhanka ahaa ururada islaamiyiinta ah ee ula lahaa maali islamarkaana uu eriyey laba siyaasiyiin oo u dhashay maali oo la sheegay inay yihiin saraakiil amni tallaabooyinkan la soo sheegay ayaa yimid kadib markii bishii hore la xireeyay sarkaal amni oo faransiis u dhashay oo ka tirsanaa safaaradda bamako looguna shakiyey inuu doonay inuu xasiloon daro ka abuuro dalka maali maali ayaa sidoo kale ku dhawaaqday in shan diblomaasiyiin ah oo faransiis ah ay yihiin persona non grade dad aan dalka laga rabin laakiin waxay ka tageen maali dhammaadkii isbuucani diblomaasiga faransiiska ahaa ayaa lala xiriiriyey dhowr saraakiil oo sarsare oo ka tirsan ciidamada militariga maali dhegeystayaal warwixii dalka iyo dibadda caawana soo gaara waanag intaa cidduu warkayga seegana waxay dib ugu daalacni karaan barta aynu facebook ku leenahay waa anigu cabdiqaadir maxamed imaan ah waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo